إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta soomaalida ah ay ku leeyihiin degmada buulaburti ee gobolka hiiraan dagaallo ka dhanaa ciidamada shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah jubbada hoose iyo shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro usoo xirtay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi wariye usoo shaqeeya b b c da in muddo ahna ku noolaa dalka ingiriiska ayaa u dhintay cudurka coronavirus in ka badan labaatan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo taageerayaasha donald trump ayaa weerar ku qaaday koongareska maraykanka iyadoo weerarkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac xubintii barnaamijka ummaduhu waa akhlaaqna waa ka qayb warkeena subax إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalin khamiisa saddex iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar ka dhana ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal xoog leh ku qaaday fariisinka askarta dowladda federaalka ee isgoyska daalo magaalada muqdisho dagaalka ayaa ahaa mid la isku adeegsado hubka culus iyo kuwa fudud waxaana xaafadaha magaalada muqdisho aad looga maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen inkastoo xilli habeen ay ahayd lama oga khasaaraha dhabta ah ee dagaalku u geystay askarta dowladda federaalka muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay weeraro ay geysanayaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin in si toos ah loo weeraro fariisimaha askartana waxa ay muujinaysaa awoodda muqdisho ay ku leeyihiin ciidamada shabaabul mujaahidiin iyo itaaldarada askarta dowladda federaalka dhanka kale duleedka muqdisho waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda wararka inaga soo gaaraya deegaanka weydow ee duleedka muqdisho ayaa sheegaya in rag ka tirsan al-shabaab ay dileen mid ka mid a ciidamada dowladda bartii askariga lagu dilay waxaa soo gaaray askar kale waxaana ay ka qaadeen meyidka askariga haddaan eegno shabeella hoose xalay waxaa ka dhaca weerar ka dhan ah shisheeyaha iyo lajiriyaashoda namber lixdan waxaa lagu weeraray ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida dagaalkaasi ayaana la helin faahfaahin ku aadan khasaaraha uu geystay jubbooyinka haddaan wax ka sheegno xalay waxaa la weeraray isbaaro askarta jubbaland ay ku leeyihiin yoontoy ee dhacda duleedkii kismaayo waana markii labaad laba habeen oo isku xigta mujaahidiintu ay weeraraan yoontoy dhanka hiiraan mujaahidiintu xalay waxa ay weerar ku qaadeen askarta soomaalida ah ee ku sugan dhanka galbeed degmada buluburti waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu khasaare u geystay askartaasi wariye in mudda u shaqaynayay b b c da ayaa ku dhintay dalkaasi ingiriiska axmed cabdinuur oo in ka badan labaatan sano u shaqaynaya b b c da ayaa u dhintay cudurka corona isagoo in muddo ah ku noolaa magaalada london ee dalka ingiriiska duhurnimadii shalay ayaa la xaqiijiyey geeridiisa sida laga soo xigtay xaaskiisa saynab yaasiin xirsi dowladda federaalka si gaar ah ra-iisul wasaaraha ayaa ka tacsiyey geerida ku timid wariye axmed cabdinuur corona ayaa ah cudur safmareyn ah oo si guud dunida u saameeyey hadday ahaan lahayeen dadka hantida leh siyaasiyiinta iyo fuqarada si gaar ahna waxa uu cudurkan u halakeeyey wadamada reer galbeedka waxaana u badan dadka u dhintay kuwa ku nool maraykanka cudurkan ayaa sii laba kaclaynaya markii weji cusub uu la soo baxay kaas oo ku fidayo dunida waxaana uu quusgeliyey noloshii wadamada reer galbeedka in ka badan labaatan qof oo rayd ayaa lagu dilay weerar hubaysan oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya gobolka runsur ee dhacabariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee dalka kongo ayaa sheegaya in dad ka badan labaatan qof lagu dilay gobolkaas dad kale laaya ayaa dumar u badan waxaana ay dhacadu timid ka gadaal markii koox fallaaga ah islamarkaana kasoo jeeda dalka uganda ay weerar ka geysteen mid ka mid ah tuulooyinka dhaca gobolkaas gudoomiyaha gobolka ay arrintani ka dhacday ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxo fallaaga ah oo mar weliba dhacdooyinka kuwan la mid ah ka geysta gobolada dhaca xuduud beenaadka ay leeyihiin labadaas dal gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan toban haween ah waxaana ay dhaawacyadu gaarayaan labiyo toban kale kuwaas oo iyaguna ah haween dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxaa ka dhaca weeraro ay geysanayaan kooxo hubaysan kuwaas oo ay ka mid yihiin mucaaradka dhacdooyinka kuwan la mid ah ayaana dalkaas kusoo noqnoqday tan iyo xilligii labada kun afariyo tobankii weeraro dhowr ah oo ka dhacay gudaha dalkaas waxaa ku dhintay dad aada u fara badan waad mahadsantaha cabdisamed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada ay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fulinayso dalka maali kuwaas oo ay ku dishay ciidamo faransiis ah bayaan ka soo baxay xarakada waxaa noo soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan bogaadin iyo dhiirigelin isugu jira oo ku socda mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalama dhulka saxraha iyo saaxilka afrika bayaankan oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxa uu dirayaa fariimo dhiirigelin ah oo ku socda mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxaana lagu yidhi waxyaabaha aada iyo aadka loogu farxo waxaa ka mid a in allah subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey walaalaheena libaaxida jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin inay u dhigaan faransiiska kibrey casharkii ugu horreeyey ee muujinaya cisada islaamka iyo muslimiinta ee loogu dhigo meel ka baxsan dhulkiisa si uu jawaab ugu noqdo xadgudubkii ku-talagalka ahaa ay u geysteen khaatamul ambiyaa moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale xadgudubka uu faransiisku ku hayo muslimiinta iyo xuquuqda ay u leeyihiin inay cibaadaystaan sidoo kale waxay jawaab u ahayd gumaysiga uu faransiisku ku haysto dhulalka muslimiinta iyo boobka uu u geysanayo hantidooda casharkaas oo ah in la daadiyey dhiigga ciidankiisa hilbahoodana haadda loo waray lana burburiyey gaadiidkooda iyo agabyadooda ciidan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana soo gaaray warka howlgallada walaalaheena geesiyada ay ka fuliyeen dhulka maali ee muslimka ah howlgalladaas oo sababay dhimashada askar faransiis ah waana lagu laabqabowsaday sidoo kale waxay shaafiyeen quluubta mu'miniinta xilli ay dhammaan muslimiintu isku bahaysteen iyagoo hal saf ah inay qaadacaan iibsiga badeecadaha faransiiska iyagoo arrinkaas ugu nusraynaya nebiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena ku edbinaya faransiiska kaalinta ay qaateen barbaarta islaamka ee baariyaasha ah ee ka tirsan jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxay ahayd inay dhegta dhiigga u daraan ciidamada faransiiska gaalada ah si ay u ogaadaan in ummaddan ay weli nooshahay ayna jihaadayso dulmigana diidayso ayna ribaadayso iyo in dhan weliba ay ka hareeraynayso cadowgeeda dhaba welibana u istaagayso ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa intaa lasii raaciyey halkan waxaan ku bogaadinaynaa walaalaheena geesiyada ah halyeeyada nusratul islaam walmuslimiin hoggaan iyo ciidan intuba guushan ay ku xaqiijiyaan towfiiqda allah allah idinka ajarsiiyo waxaad qabateen howl qabashadeedu ku adkaan doonta kuwa idinka dambeeya wax lala yaabo ma ahan in walaalaheena halyeeyada ah ay safka hore ka galaan unusraynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inay u dhigaan cadowga gumaystaha ah cashare ay ku dhiig bixinayaan howlgalladooda fariidka ah iyo nafurkooda geesnimada leh waxay in badan noo ahaayeen annaga iyo dhammaan muslimiinta kaleba ilays aan iftiinsanayno taas oo nagu waajibinaysa inaan ku faanno walaalaheena islamarkaana bogaadinno waxaa weli naga sii hormuuqda maxaabiistii muslimiinta ahaa ee aad ka soo furateen gacmaha cadowga taas oo muujinaysa kartidiina iyo sidaaad u oofinaysaan ballamaha iyo ammaanadiina sidoo kale weli lama iloobin qaybtii aad ku lahaydeen silsilada howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo taas oo aad ku qorteen dhiiggiina iyo nafurkiinna bishaaraadkana waxay siis dabajooga uga imaanayeen saaxadiina si ay wehel ugu noqdaan muslimiinta xilli ay isugu habarwacdeen cadowga sidoo kalena ay socdaan dhagaraha lagu doonayo in lagu hagardaameeyo himilooyinka muslimiinta iyo hiigsigooda balse waa habeenkii xalay tegay inay shisheeyuhu gaaraan ujeedooyinkooda waana calaacaltima leh inay dadka muslimiinta ah cid aan allah ahayn isku dhiibaan intaba ay ku jiraan rag raadinaya geerida si ay u helaan nolol kuwaas oo ku tartamaya darajooyinka shuhadada ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagana waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jamaacaadka mujaahidiinta ah inay ku daysadaan walaalaheena nusratul islaam walmuslimiin ayna qaadaan dhabbahooda si himilooyinka faransiiska ka leeyahay dhulkeena looga dhigo halbacaad lagu lisay ciidamadooda soo duuliyaasha ahna ula baxaan iyagoo lagu wado naxashiyo lana mideeyo dadaalada lagu xaqiijinaya yoolkaa sarreeya dadka muslimiinta ee ku nool galbeedka iyo waqooyiga afrika iyo meel waliba waxaa idinku waajib ah inaad garab iyo gaashaan u noqotaan jamaacadan mu'minadda ah aadna taageertaan oo aad garab istaagtaan si kansarka gumaysiga faransiiska iyo kan reer galbeedka dhammaan looga tirtiro dhulalka muslimiinta si aan u xoreyno taaka weliba oo ay shisheeyuhu haystaan iyo si aan uga dhigano shareecada rabbigeen nidaam aan isku xukunno nolosheenana ku maarayno iyo sidoo kale si aan uga saramarno ummadaha kale sidii bay ahaan jireen dadkii naga horreeyey ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaan jiray dhulka islaamka ee maali dhul geesinimada iyo sharafta lagu yaqaano taasoo jiilba jiilka ka dambeeya uu ka dhexliyey waana kuwan walaalaheena nusratu lislaam walmuslimiin iyagoo ammaanadii la wareegaya si ay geediga usii wadaan ilaa inta uu ka dhaboobayo ballanqaadkii allah u ballanqaaday addoomihiisa saadiqiinta ah annagoo joogna halkan saaxada bariga afrika waxaan ku dhawaaqaynaa inaan si buuxda u garab taagannahay walaalaheena nusratu lislaam walmuslimiin iyo inaan si dhaba u jecelnahay walaalaheen mar welibana waxaan ugu ducaynaa inuu allah dhulka u furo tamkiinna uu siiyo cadowgoodana uu ka guulayo allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kulmiyo barxadaha alaqsa annaga iyo dhammaan inta saadiqiinta ah si aan dhulkeena ugu damaashaadno una soo ceshinno xuquuqdeena oo dhammaystiran oo aysan waxba ka maqnayn ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayay howlgallada jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ay ka fulinayso gudaha dalka maali kuwaasoo ay ku dishay ciidamo faransiis ah wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro usoo xirtay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi waa kan maxamed cali aadan dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa waxaa loo qabtay dhallinyarada iyo ganacsatada ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayadaas dowrada ayaa socotay muddo toddobaad ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan haddaba waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada iyo ganacsatadii loo soo xiray dowrada oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ka faa'iideen anuu magacaygu yahay cabaas nuur maxamed oo ka socda dhallinyarada deegaanka caad muddo toddoba maalmood ay ka koobna dowradu dowradaasna wax badan ayaa ka faa'iidnay bulshadana waxaa uga baaqaya inay dowradaas kasoo qayb qaataan magacaygu layihahda axmed cabdulaahi axmed waxyaaba badan lagu qaatay kitaabo badan lagu qaatay kitaabahaasna si fiican ayaan uga faa'iidaysanay maa dowladdu waxay noo socotay muddo toddoba beriya toddobadaas berina waxaa lagu qaatay laba kitaab labadaas kitaabna si fiican ayaa looga qaatay sida daharada oo kale waxyaaba badan oo meeshan aan kusoo koobi karin ayaa ka mid ahay marka walaayadana waxaan ka codsanaynaa dowladan hadda un waaba noo dhammaatay mid lamida iyo mid kaloo ku xigtaba intaba waa jeclaa lahayn dad badanoo waxaa jira walaalaha oon aan ogeyn dowladan meesha ka socota waxaan ugu baaqi lahay intii ogi intii aan ogeynba sida aan uga faa'iidaysana si lamida inay uga faa'iidaystaan qaar kale oo ka mid ah dadkii dowrada qaatay ayaa wilaayada ka codsaday inay dardargeliso dowraadka noocan ah waxaan rabaa inaan sheego annagu qomdeegaan degmadan caad inaan anagu kolleyba kitaabka ilaahay ku dhaqanno inaan qaadanay aana soo dhaweynay aana jecelnahay walaayadu inay ka dhisto dadka xagga sharciga oo fahamka fiqiga fahamka cibaadada fahamka tawxiidka isagoo baahidiisu ay aada u badan tahay ummadda ummad muslimaha ayd laakiin xoogaa cilmi daraa iska jirtay in aan looga harin sidaas ilamaa ay dadku gunta ugu mudan gaaraan cilmiga lama soo koobi karo isaga laakiin waa oon allahba yidhi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila wax yar mooye wax kale idinkama anaan siin waxaan leeyahay intaasna walaayadu ha kusii dadaashaan leeyahay iyo xarakaduba annaguna kuwii qaata ilaahay ha naga yeelo wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale dowraad sharci ah usoo xirtay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ay si wacan uga faa'iidaysteen iminkana maraykanka taageerayaasha donald trump ayaa weerar ku qaaday koongareska maraykanka waxaa fooda isgalay taageerayaasha donald trump iyo ciidamada dowladda maraykanka waxaa la arkayay taageerayaasha oo u daadanaya xarunta loo yaqaano capitol ah ee magaalada washington dalka maraykanka waxaana halkaasi ciidamada booliiska maraykanka ay kala carareen xubno ka tirsan koongareska maraykanka muuqaalo muujinaya iskudhacyada ciidanka iyo taageerayaasha ayaa lagu arkayay baraha internetka iyo warbaahinta maraykanka taageerayaasha donald trump ayaa is hor istaagay kulan kongareska ay yeelanayeen iyagoo lagu waday inay caddeeyaan guusha baidan uu ka gaaray doorashadii ka dhacday waddanka maraykanka waxaana guud ahaan la hakiyey kulankaasi iyadoo kongareska lagu qasbay in laga daadgureeyo barta ay ku kulansanaayeen haweeney ayaa la sheegay in ay ku dhimatay isku dhacyada dhexmaray ciidamada booliiska iyo taageerayaasha donald trump warbaahinta gudaha waxa ay soo warinayaan in rasaas laga dhex maqlayay afaafka hore aqalka golaha wakiilada dibaxdibaxyaasha ayaa ku qeylinayay waxaan doonaynaa trump waxaana la arkayay iyagoo ku dhex lugeynaya gudaha dhismaha magaalada washington ee khallaaso uu ka dhacay ayaa lagu soo rogay bandow dibadbaxyo kale ayaa ka socda waddanka maraykanka kuwaas oo ay dhigayaan taageerayaasha donald trump si kastaba xaalku ahaatee donald trump ayaa diidan guusha biden waxaana taageerayaashiisa ay u muuqdaan kuwa iminka bilaabay inay weeraraan qaybaha dowladda iyo kuwa u ololeynaya guusha biden iyadoo dalka maraykanka uu u muuqdo mid cagta saaray qallaaso siyaasadeed wixii warar dheeraad ah ee kusoo kordha maraykanka wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah markaana dhegaystayaal kusoo dhawaada xalqan ka mid ah qaybta sideedaad barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlayay fasahaadka ka jira muqdisho cabdullahi yaasiin jaamac ayaana soo jeedinaya waxaa jira xarumo la sheegay in lagu xanaanaynayo hablaha garacyada dhalay amaba maandooriyaha iyo saaninimadu ay dilootay kadibna reerkoodii ka go'ay waxaan xarumahaasi maamula ururo xiriir lale dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha tan waa colkudhac oo tuuga kuu caymisay waayo anigu inaan waddada istaago oo gabdhaha habeenka guuraynaya iyo dhibaatada caqabadaha ku dhacaya iyo gabdhaha mararka qaarkood intii meesha la keeno badda intii lasoo dabaalsiiyo laga keeno kuwa badda la geliyey intii bahalka iyagoo sida loola dabaalanaya dariiqa looga tegey oo aan soo wadnaan haynaa marka kuwana waa kuwaan idin tusi karno qaabkay u nool yihiin iyo qaabka ayihiinna meeshaan ku haynana waa idin tusi karnaa shisheeyuhu wuxuu maalgeliyaa mashaariic kala duwan oo kufsiga iyo sinadu ay qayb ka yihiin haddaba lacagtaasi dib ma u helayaa mase waa siday uga baxday nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag waxa uu tilmaamayaa in waddanka oo idilba shisheeyo uu gacanta ku hayo dhaqaalaha ka soo xaroodana asigu uu maamulo halkaasna uu ka helayo lacagta ka baxday iyo mid kaleba qarashkan waa hantidii qaranka wey dalka laga soo celinaya qarashka tolka ijaarkiisa la iyo maaragtay iyo waxaas ayaa isdaboolahaya dhaqanka muraadka laga leeyahayna waa in dadka haddii lagunayo lagu dhaqan xumeeyaado dadka weli xoogaa maaragtay xishood baa ku dambeeya qaarkoodo qofka qofka sida maaragtay fawaaxish samaynaya inta badan uu la dhuntaa dadweynaha iyo suuqa iyo faras magaalaha waa ka dhaca marka meel u gaara waa in loo la tagaa dhaqan xumada iyo waxa fawaaxishta marka hoteelada saasaa loo sameeyey hoteelada kuwa laho badaha ka samaystay iyo xeebaha laftigoodu waa nimankaa qurbaha ka yimid oo lacagta kala yimid oo gaaridu maalgelinayso marka dantaasaa laga leeyahay maaragtay in dadka lagu dhaqan xumeeyo oo maaragtay gabdhaha iyo ragga iyo la yidhaha cidi idinma jeedee maaragtay meeshaan baarkaana la tagahayaa lagu soo tumanhayaa iyaguna haddama xasuna haddaan bili aadan u jeedin ilaahay baa u jeeda marka baararka saasaa haddii lakuuryahay inta badan xataa reer galbeedka iyo gaalada oo dhan meelahaas waa leeyihiin lagu tuntoo maaragtay fawaaxishta lagu sameeyo marka wixii ayagu ay dalkooda ku hayeen bay dalka iyagii keeneen markaasay dad iska wax magaratay wadanka baahi baa ka jirta maaragtay waxaas dhaqanxumada dhaqaalay ku baxshaan gaaladu dhaqaalo ayay ku baxshaan ciidamada shisheeye tan iyo markii dalka ay duulaanka ku yimaadeen laba kun iyo toddobadii ilaa iyo iminka waxaa dhacday in koox badan oo ciidamada ka tirsana si wada jira ay haweenka u kufsadaan kuwa degan magaalada muqdisho qaarkood waxay dadka barakacayaasha u sheegaan in raashin iyo dawooyin ay siinayaan kadibna hablaha xeradooda gala sooma noqdaan iyaga oo nabad qaba xoog iyo xeeratii wax looga qaataba geesta kale maxishoodayaal diin iyo dhaqanba ka tegay ayaa waxay shaqo ka dhigteen in hablaha soomaaliyeed ay u geeyaan ciidamada shisheeye si ay u faraxumeeyaan askar ka tirsan dowladda federaalka oo hubaysan ayaa gabdhaha jidadka ka afduuba kadibna waxa ay u geeyaan saraakiisha ciidamada shisheeye ee xeryaha ku sugan saraakiishaas ayaa durba waxay bilaabaan in hablaha ay kubsadaan tii diidana waxaa la gelinayaa toorey horey waxay dheen nashareerka iskafur nashareerka iskafur saddex nin oo waxaa intiriiska ciidanka qabo nashareerka markaa iskafur waxay dheen dacwaa lagu haystaa saldhigaa lagu geenayaa intiriiska tuutaha ciidankay qabeen marka saldhigaa lagu geenayaa bay dheheen dhax markay isii wadeen ba waxay istaajiyeen gaari gaari waa cad bay istaajiyeen gaariga way ugu rideen gaariga ma raacay marka dhaqor liifkiisa galadii geliya markas neewaraa gaariga hore noo sii qaad gaarigiina marka gudaha afkaa layga xiray indhahana waa layga xiray boostakaanada mid ku jira meesha markay geeyeen indhaha iga fureen meel hooleh gawaarida ugaandheska joogto iyo soomaali meel xafiis oday waxay geeyeen xogaa halkaanu ka jabiyaa qabto duqe halkaan ka jaban inta alaana maaragtaa oo duqeada oday meesha jooga naago gudaha meel hoolay ugu xareeyaan wiil baadanii geeyeen wiilkaa ma garanaysaa badhi wiilka ma garanaya markaa dhahan wiilka xabad bay ku dhufteen kadaniga laga gabdhooda meesha joogtay saddex bay ahay mid way dhiigbixisay midna caadi bay u xidhnay midna toorey bay geliyeen meesha ay keeneen biyo iyo waxbay siin biyo iyo waxbaa ka diiday niman ugandhees ay keeneen nimanka ugandheeska iyo soomaalidii qasab bay ugu qabsadeen kuwii ugandheeska soomaalida marka hore soo xareysaniy qasab bay ugu qabsadeen marka cabaara maarata xogaa dabaqmo miir beelan cirbad bay ugu dhufteen way jir dileen qorbaadkiisa liifkiisa ay la dhaceen waana maarata qasab bay ugu qabsadeen waxaa xusud mudan inay sidoo kale jiraan hablo kale oo iskood xeryaha u taga maadaama fasaad ay ku abaabisay dowladda federaalka ah dowladda federaalk oo kaashanaysa hay-ada shisheeye waxay dib u dayactirtay goobo lagu heeso oo tiyaatarku ka mid yahay iyo garoomo lagu ciyaaro iyo meelo kale wadankan wuxuu soo maray iyadoo masaajidda iyo malcamadaha lala dagaalamayo qur-aanka lala dagaalamayo oo la xoojinayo isboortiga iyo durbaanka iyo heesaha iyo sanam dhisidda marka hadda waa u jeednaa in sanam dhisow iyo tiyaatar iyo isboorti laleeyahay malaayiin dollar ayaa lagu bixiyaa cayaaraha si dhallinyarada loogu marin habaabiyo garoomada lagu cayaarayo islamarkaasina qarashka badan lagu bixiyey qaarkood waxaa ku agayaala xeri ay degan yihiin dad barakacayaala haddaba maxaa dhaqaalaha loo sii waayey marka meel lagu ciyaaro dhismaheeda iyo qalabkii loo adeegsan lahaa lagu bixinayo su-aashaasi waxaanu weydiinay doctor xanaaf cabdisheekh aadan waxaa loo wadilahay midkan barakacaha ah ee soo qaxee soo lugee soo rafaadsan waxdana lagama laha waxaa la rabaa midkan ama iskuul galay ama jaamacad galay ama yurub ka yimid ee beri la raba in deg deg wasiir looga dhigo ama xildhibaan looga dhigo ayaa la rabaa in la fangareeyo maalka asaa la siina garoonka asaa loo dhisayaa muusigada asaa loo fasaxaya heesa asaa loo fasaxaya liida asaa loo fasaxaya maxaa yeele kan waa dhisan yahay beri jacan markuu soo baxo doctor hebelaa laleeyahay injineer hebelaa laleeyahay waa ninka boos la geysan laha amaa barakacahan marka la xisho waaya oon xoogaa musiga loo tuuri mooyaane dan lagama laha motora la saaraya dadkaana la rabaa dadkan beri macalimiina noqonaan jaamacaday ka hadlayaan beri waxay noqonayaan saraakiilay noqonayaan booliskay qabanayaan sirdoonkay qabanayaan dadkan waa diyaarsan waa ardadii mustaqbalka waxbaranaysay oo beri fiilka kala geliheed waay fiilkaasa xoog la saaraya waa in kubad loo sameeyo waa in qarash lagu bixiyo waa in muusig loo sameeyo waa in doorashada lagu waxeeyo motoor waa in la saaro wey oo shishe in la saaro wey yaa saaree matoorka gaaladaa saaraysa yaa lagu soo dhiibaya mid matoorkan lagu soo saaray maraykanka yurub lagu soo dhiibaya laakiin barakacan miskiinka maxaa qarash loogu bixinaya marka la qayliyo barakaca jirta waxaa la yaabaa in la siiyo labaatan doolar in la siiya laga yaabaa laakiin kan imisaa ku baxayso garoonka maanta xamar laga dhisaa meeqaa ku baxaysa mataqaana saddex milyan iyo afar boqol kuna la sheegaya saddex milyan afar boqol kuna la sheegaya kuwa hoose ku nool maxaa la siinaya haddii ubato konton kun labaatan kuna la siinaya marka dadku ha fahmaano meesha la rab waxay tahay aqoonta dadka ku jira ee iskuulaadka dhiganaya ee jaamacadaha dhiganayo waa dadkii berita shaqadii u dhiiban lahayn si degdega marka waa in loo maalgeliyo wey xasan nuur sabtow waa nabadoon dhanka kalena ah qabiir dhanka ciyaaraha ah inkastoo howsha ciyaaraha mar hore faraha kala baxayna haddana waxaa xusid mudan inuu kor kala socdo eegayana sida bulshada loogu fasaadinayo amaba loogu marin habaabinayo wuxuu ka mid yahay dadka aanu ku casuunay barnaamijkan ciwaankiisa uu yahay ummaduhu waa akhlaaq sabtow wuxuu tilmaamayaa in ciyaaraha salaada lagula dagaalamayo bismillah horta ciyaaraha ma ahan wax oo oo wanaagsan oo dadka loogu talagalay in diintooda iyo ay ku qaataan oo ay ku fahmaan in loogu talagala maaha waa wax loogu talagalay in dadka diinta loogu leexiyo sida dhalinyarada oo kale in salaadaha sida salaada casirka salaada maqhrib qofka kubadda dheelayo oo ciyaartooyga ma dukan karo sababta loogu leexinayn waxaa waaye salaadahaas loogu aadanayn waxay tahay in dadka salaadu inay qiimi agtooda ka lahayn in loo sheego oo la baro oo salaada xilliga rabo la dukan karo xilliga la rabona laga tegi karo taas ayaa u sabab ah waxaa kasoo qaadanaa ciyaaraha salaada casir oo kale qofka ciyaartooyga waxaa laga rabaa inuu garoonka tago sagaal sac ilaa sideed sac iyo bar sagaal sac sababta oo tahay haddii sideed sac sagaal sac uu tago waxaa imaanaya dhakhtarkii garsoorihii nimankii maamulka ah imaanayo marka qofku waa la baaraa caafimaad ahana loo baaraa garsoorihii kabihii iyo wixii uu ka hagaajinaya taas shaqadaas lagu jiro sagaal sac iyo baraa la gaaraya sagaal sac iyo bar barkaas inta la shaqeynayo qofku ma duka karo haddana marba haddii garsooraha uu soo galo oo dhakhtarka yimaado dhaqdhaqaaq kale ma jiro waa lagu baaraya marka diyaar aa noqotin garoonka diyaar u noqonaysaa inaad geshid dan kale kasoo qasalaad maqrib oo kale qofka waa la jeegaraynayo maxaa gaaro garsoorkii wixciyaartooygii waa inuu qabeystaa kadib salaad cishaa iyo salaad maqrib mar kasta ciyaar ee jirta in laisku daro ay noqonaysaa marka taasaa u sabab ah in dadka laga jeediyo cibaadada ilaah subxaana wa tacaala warkii subaxnimada dhegeystayaal saaka waa naga inta